Deeqdan raashinka gargaarka ah oo isugu jirta noocyada kala duwan ee cuntada ayaa loo qeybiyey bulshada deegaanka Burjeed oo hoos tagta degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Deeqdan oo ay hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranku ugu talagashay bulshadan ayaa la gaarsiiyey deegaanka Burjeed. Sahra Cali Yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka ee hay'adda Sodma ayaana ugu horeyn goobta ka hadashay.
meeshaan waxaan maanta aan keennay raashin macaawino ah sida aad la socotaan dee, raashinkan burjeed ku socda deegaankan iyo nawaaxigeeda waxa ay een, hay-adda maaraynta masiibooyinku aad u danaynaysay in ay si un iyo sida u dhowba ay deegaankan ku gaarsiiso raashin waxayna maaragtay ahaatay maanta inaan keenno een, annaga oo si fiican maaragtay uga jawaabayna een, baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha een, xukuumadda dan qaran iyo madaxweynaha maamulka een, galmudug ay ku baaqeen in deegaanka burjeed iyo nawaaxigeeda lala soo gaaro kaalmo bila'aadan Qaar ka mid ah bulshada deegaanka oo dhankooda goobta hadallo ka jeediyey waxa ay u mahad celiyeen hay'adda Sodma.
Een, cuntada ay noo keentay dowladda soomaaliya waa uga mahad celinaynaa waan uuna soo gaaray Ee, iyadoo xilli adag lagu jiro waxaan ka rabnaa dowladda xilli adagaa lagu jiraa gargaarka ay noo soo dirtay ilaahay baa gargaar lana waa aan helnay isagoo inta ka sii baldhaaraan rabnaa xilli adag baa lagu jiraa dowladduna waa mahadsan tahay afar iyo tobankii boqolkii waa salaamaynaa way noo timid gargaarkii ay noo soo direen ilaahay subxaal qaadir ah gargaar iska lehe caawintii dowladdu noo soo dirtay waa mahadsan yihiin sidaasaan ku soo dhoweynaynaa iyo saraakiisha waday oo na soo gaarsiida intaba waa u mahad celaynaa gargaarkii dowladdu ayna soo gaarsiiday waana soo gaaray marka intaas iyo in ka badan ayaan ugu baahannahay inaynu soo gaarsiiso dowladdu maanta waxaa liigu wareejiyey raashinkan aad u jeedaan marka intaan iyo in ka badan oo u baahannahay anigu warsamo cabdulaahi waaye gargaarka dowladdu noo keentay waana mahadinay waana u mahad celinay mid kalena waa u baahanna haddii alla yidhi.
Hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee Sodmaha ayaa gawaari siday deeqdan maalin ka hor soo gaarsiiyey Galmudug waxaana loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada Galmudug.